أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo howlgalo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qayba ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya wargeys ka soo baxay dalka etoobiya ayaa daabacay warbixin muujinaysa walaaca laga qabo in dagaal u dhexeeya masar iyo etoobiya ka dhex qarxo dalka soomaaliya madaxa maamul goboleedka gaalaraacay somalilan ayaa weerar afka ku qaaday murtad guurguurta xilli uu ka sii daraya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta majallad ka soo baxday dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ku aadan quuska gaalada caalamka ay ka muujinayaan masiirka kooxda radada soomaaliya maamul goboleedka gaalaraacay somalilan ayaa ku faana in maamulka yahuudda uu dhowaan uu ka heli doono aqoonsi buuxa
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa habeenimo isniina shanta bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay gaare ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale qarax ka dhacay deegaanka weydow ee magaalada muqdisho waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah wargeys ka soo baxay dalka etoobiya ayaa daabacay warbixin muujinaysa walaaca laga qabo in dagaal u dhexeeya masar iyo etoobiya uu ka dhex qarxo dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkaasi waxa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushaybah dherbota oo ah wargeys etoobiyaan ah ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro walaac xoogan oo isa soo taraya oo ku saabsan suurtagalnimada dagaal gacanka hadal ah oo gudaha soomaaliya ku dhex mara ciidamada labada waddan ee masar iyo etoobiya warbixin oo wargeysku daabacay sabtidii shalay ayuu ku sheegay in dowladda riddada masar ay ku howlan tahay dhammaystirka diyaarinta ciidamo militari oo ay doonayso inay u soo dirto soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgalka waxa loogu yeero eeyusum wafdi militari oo ka socda masar oo dhowaan u safray magaalada muqdisho ayuu wargeysku tilmaamay in booqashadoodu ku soo beegantay xilli ay sii kordhayaan xiisadaha u dhexeeya etoobiya iyo masar kadib markii bishii hore xarigga laga jaray biyo-xidhaanka alnahda kaasoo ay qaahira sheegtay inuu khatar ku yahay noloshooda saanad militari oo bishii agosto labada kun afar labaatankii qaahiro ka dejisay magaalada muqdisho ayuu wargeysku xusay in falanqeeyayaashu ay ka muujiyeen walaac aad u xoogan iyagoo ka digay suurtagalnimada dagaal wakaaladeed etoobiya iyo masar ku dhex mara gudaha soomaaliya walaacan oo ay xeleerayaashu ka qabaan dagaalka etoobiya iyo masar ku dhex mari kara gudaha soomaaliya ayuu wargeysku carbaabay in mar kale uu soo cusboonaaday kadib markii uu soo ifbaxay damaca qaahire ay ku rabto inay kaga qayb qaadato howlgalka eyusom oo haatan wajahaya caqabado dhaqaale oo khatar weyn ku ah sii socoshadiisa mahsanid abuushaybaah madaxa maamulka gaalaraacee somalilan ayaa weerar afka ku qaaday murtad guurguurta xilli uu ka sii daraya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta warbixinta warkaasi waxayna faahfaahinaya walaalkeen khaalid xasan madaxa maamulka ridada somalilan murtad cabdiraxmaan ero ayaa weerar afka ah ku qaaday kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada shahaado la dirirka ah ee dalka ka jiro cabdiraxmaan ero ayaa ku mahadistay nidaamka riddada ay hogaamiyo murtad xasan gurguurte isaga oo sheegay inay xalila yihiin khilaafka ka dhexeeya isaga iyo maamulada kale xilli meeshii ugu xumeed uu gaaray khilaafka murtad gurguurte kala dhexeeyo maamulka puntland iyo jubbaland ayuu sheegay inay haddana kooxda riddada isku maaweelinayso dhisida kuwo kale uula jido maamulkii dhowaan kooxda riddadu kaga dhawaaqday magaalada laascaanooda hawl badan baa soomaaliya u taalla maamul goboleedyadii baa kala irdhoobay oo ay isu keeni kari waayeen haddana waxaa la yaab leh inay qaar cusub samaynayaan iyagoo kuwii hore isu keeni waayey sheekadu miyaana way ekayn islaantii xaabada qaadi kari weyday ee tidhi in kale igu soo dara hadalkan kasoo yeeray madaxa maamulka somalilan ayaa kusoo beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu sii xoogeystay khilaafka ka dhexeeya madaxda maamulada fadhigeedu yahay hargeysa iyo muqdisho iyadoona dhanka kale maamulka somalilan uu dadaal xoogan ugu jiro sidii uu heli lahaa aqoonsi tallaabadaas oo ay karkarinayaan dowlada carbeed iyo kuwa reer galbeed ah mahadsanid khaalid majalad ka soo baxday dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ku aadan quuska gaalada caalamka ay ka muujinayaan masiirka kooxda riddada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya majalada time magazine oo laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in mujaahidiinta al-shabaabba ay kordhiyeen howlgalladooda iyadoo dhinaca kalena uu cirka isku sii shareeray khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex aloosan kooxda riddada soomaaliya xaaladahan ayaa kusoo aadaya ayay tiri majaladu xilli dalalkii maalgelin jiray duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ay bilaabeen inay muujiyaan daal dhaqaale iyo dulqaad la-aan dhinaca dagaalka ah kadib markii uu fashilmay mashruucii ay muddada dheer ka wadeen gudaha dalka soomaaliya dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya oo majaladu ay soo xigatay ayaa sheegay in marnaba aanay suuragal ahayn go-aanada uu garguurta ka qaatay arrimaha doorashada xaaladuna ay haatan qarka u saaran tahay inay isu bedesho gacan ka hadal dhex mara xukuumadda iyo siyaasiyiinta mucaaradka time magazine waxa ay xustay in kooxda riddada soomaaliya ay la rafaadsan yihiin hoosu dhac weyn oo ku yimid dhaqaalihii ay ka heli jireen dibadaha gaar ahaan maraykanka maadaama miisaaniyaddoodu in ka badan laba meelood saddex meel ku tiirsanayd lacagaha dalalka shisheeye warbixintu waxay ka sanqarisay awoodda iyo saameynta ballaaran ee mujaahidiintu ay ku leeyihiin gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho iyadoo tusaale usoo qaadatay howlgalkii barakaysanaa ee geesiyada tawxiidku ay dhowaan ku beegsadeen taliska ugu weyn sirdoonka nisa ee godka jilacow waxaa kale oo majaladu ay ka sanqarisay in madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu dhowr jeer ka badbaaday isku day dil ay mujaahidiintu rabeen inay kaga takhlusaan oo marar kala duwan ka dhacay gudaha muqdisho isku soo wada duuba rajoxumada ku habsatay kufaarta caalamka iyo kuwa maxalliga ah ayaa si weyn isu soo taraya tan iyo markii mujaahidiintu ay dhowaan xoojiyeen howlgalladooda jihaadiga ah ee ay ku dhiig bixinayaan cadowgan duulaanka ku soo qaaday dalka soomaaliya mahadsanid caliyare maamul goboleedka gaalaraac ee somalilan ayaa ku faanay in maamulka yahuudda uu dhowaan uu ka heli doono aqoonsi buuxa haddaba warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushaybah dowlado u badan kuwa reer galbeedka oo si toosa uga qayb qaadanaya duulaanka shisheeye ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa xusulduub ugu jira sidii aqoonsi buuxa loo siin lahaa mid ka mid ah maamulada ishaareel diriirada ah ee ka jira dalka soomaaliya shabakadda middle est afar labaatan ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in maamulka ashaarir dirirka ee isku magacaabay somalilan uu wakhti aan fogeyn aqoonsi ka heli doono dowlado ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska iyo imaaraadka carabta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dabadhilafka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa middle east afar labaatan u sheegay in kayaanka sahyuuniga iyo imaaraadka carabta ay safka hore uga jiraan dowladaha gadaal ka riixaya in aqoonsi rasmi ah la siiyo maamulka ashaarir dirirka ee somalilan sida wararku ay sheegayaan cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha maamulkaasi ayaa u ballanqaaday madaxda maraykanka iyo imaaraadka carabta inuu u saxiixi doono waxa loogu yeero heshiiska abraham oo ah mid lagu caadiyeynayo cilaaqaadka yuhuudda islamarkaana lagu abuurayo ra'yul caam cusub oo caalamka lagu tusinayo in wax cadaawad ah aysan ka dhexayn gaalada iyo muslimiinta middle east afar labaatan ayaa warbixinta ay qortay oo ku soo gebagabaysay in hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan uu maxamed bin zaa'id madaxweynaha nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ka helay fariin sheegaysa in la aqoonsan doono bisha disembar ee sannadkan labakuniyoabaatanka mahadsanid abuushaybah guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo oad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ee andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu